dhallinyarada ku dhaqan degmada dhoobley ee gobolka jubbada hoose ayaa sheegay inay wajahayaan shaqo la-aan dhallinyaradan oo iskugu jira qaar ka qalin jebiyey jaamacadaha qaar ee dalka ayaa waxa ay shaqo la-aan baahsan ku haysataa degmada dhoobley ee gobolka jubbada hoose waxa ay tilmaameen in mudnaanta la siina dhallinyarada wax ku baratay gudaha dalka taas oo ay ku sifeeyeen inay qayb ka tahay shaqo la-aanta haysata dhallinyarada magacayga waa cabdulaahi xaaruun khaliif kuna nool degmada dhoobley waxaana ka mid ahay dhallinyarada iyagu dee caqabadoo iska jirtaa qofkii inuu wax soo bartay qofka camal hadda wuxuu ka soo baxaya kuliyadda caafimaad shaqo caafimaada la soo dhejinaya marka shaqooyinka macnaha waxyaalaha caqabada ka hor istaagi kara waxaa ka mid ah shaqadii oo iska yaroota waxaa hal bosishon aa soo bixi karaa dadka caafimaad kuliyadda ka soo baxana waa dhowr iyo afartan bay iska noqon karaan cod taasaa jirta caqabada imaan karta waayo qofkii intiba haddee abalaahi garayso shaqadii loo fadhiisto qof ma ku guulaysan ayadoo hal shaqo ahayd inta kalena waxay noqonaysaa baadmundo waxaa keentaa ama dhibaatooyinka qaar naga haystaan inaan shaqooyinkii ama xirfadihii aan soo baranay inaan heli wayno waxaa jirtaa dhalinta maaragta ay ku barata dalka dee ku wax barato in mudnaanta aan la siinin mararka qaar dhalinyaro kaleoo ka timaada maaragta dalalka kale ka imaadaan inay mudnaantii ka hor helaan taasna waxaa keenaysaa ama aadka noogu liidaysa waxay tahay dalkeenii oo dee sidii la rabay aynan wax walba ay xaadar ku aheen hase ahaate haddana dabcan priority lama siiyo oo horumarin micnaha maadaama dalkii fursadda laga helayo uu yahay dalkiinay hooyo si kastay ahaataba arrintan ayaa waxa ay ku soo aadaysa xilli dhallinyarada badankooda ee jaamacadaha uga baxay gudaha waddanka soomaaliya ay wajahayaan shaqo la-aan baahsan taasoo sabab u noqotay in dhallinyaro badan ay dalka ka tahriibaan islamarkaana iyagoo tahriibaya ay badaha ku dhinteen halka qaar kalena lagu xiray waddamo shisheeye kadib markii ay u gacan galeen